Maalinta cagaarshowga adduunka ayaa la xusaa sanad kasta siddeed iyo labaatanka Luulyo si kor loogu qaado wacyigelinta ku saabsan khatarta cudurka cagaarshowga, kaasi oo ku dhaca beerka isla markaana sababa cudurka kansarka. Waxaa jira shan nooc oo fayraska cagaarshowga leeyahay waa A, B, C, D iyo E. Si wada jir ah, cagaarshowga PEC ayaa ah caabuqyada ugu badan ee keena dhimashada, hal dibic sedax milyan oo ruux iyo laba dibic laba milyan oo caabuq cusub sanadkii. Inkastoo ay jiraan tallaalo waxtar leh, xaaladaha ka hortagga ah iyo dawooyin, haddana dhimashada cagaarshowga ayaa sii kordha adduunka. Golaha Caafimaadka Adduunka ayaa taageeray ciribtirka cagaarshowga fayraska sida khatarta caafimaadka dadweynaha oo ku jira dhibaatooyinka ay la kulmi karaan hooyooyinka. Maalinta cagaarshowga adduunka siddeed iyo labaatanka Luulyo waa fursad lagu dardargeliyo dadaallada heerka qaran iyo heerka caalami ee ku saabsan dabargoynta cudurkan iyada oo bulshada laga wacyigelinayo halistiisa. Dr. Cabdulaahi Macalin Maxamed ayaa raadiyo Beerula uga warramay waxyaabaha keena cudurka cagaarshowga iyo astaamihiisa.
cudurka marka waxaa la yidhahdaa soomaalida u taqaanaa cudurkan la yidhahdo cagaarshow cudurka marka waxaa la yidhahdaa soomaalida u taqaanaa cudurkan la yidhahdo cagaarshow laakiin xagga medical termis markii la fiiriyo waxaa loo yaqaanaa habititis marka habititis waa caabuq ku dhaca beerka soomaaliduna waxay u taqaanaa cagaarshow marka ereyga cagaarshowga ah waa calaamad ka mid ah cudurkani markuu beerka ku dhaco caabuqaanu beerka uu ku dhaco calaamado ka midahoo jirka kasoo daahiraya ayaa waxaa la yidhahdaa soomaalidu u yaqaanaan cagaarshow cagaarshow ereygaas meeshuu ka yimidna waxaa waaye jirka qeybo ka mid ah siiba indhaha oo kale qofka ayaa waxaa noqonaya jaalle kalarkiibaa isbedelaya cudurkani wuxuu ku yimaadaa dhowr qeybood ama dhowr foom waxa uu leeyahay ilaa shan qeybood oo loo yaqaano habititis a virus habititis b virus habititis c habititis d and e qaar ka mid ah bulshada la nool cudurka cagaarshowga ayaa raadiyo beerula uga warramay dhibaatooyinka ay ku qabaan cudurkan
maanta waxay ku beegantaha maalinta caalamka laga xusaya xanuunkan cagaarshowga ama habitit b-ga habititis b soomaalida u taqaana cagaarshowga bulshada way qabaa oo bulshada qaar dadku way qabaan cudurkan cagaarshowga ah waxaan ku ogaaday waxaan dareemay xanuun oo caloosha iyo bagga dadkana waxay dhaheen waxaa ku haya cagaarshow sababtoo ah indhaheyga ayaa cagaartay markaas soo baaraa lay dhahay haddana waa laga gubay inay soo baarana waa rabaa gacnaha iyo madaxa iyo caloosha dabkina hadda wax saas iyo igama tarin dhakhtar inaan aadaan aan doonaya in soo baaro wallaahi laba bilood u hayaa haddana waa xanuunsanaya ilaa hadda ilaahay inuu iga dulqaadaan rajeynaya cudurka marka laygu arkay waa lay gubay dabkina hadda xabiigama tarin xanuuno badanaa dareemaa sida cunada inaa cuni waayo oo labolabo iyo inaa seexan waayo oo xanuun aan dareemo haddaa laysku daya in dhakhtar laygeeyo taariikhda sideed iyo labaatanka luulyo ayaa loo doortay xuska maalinta cagaarshowga sababtoo ah waa dhalashadii saynisyahankii ku guuleystay abaalmarinta nobel brice tor bruja columber kaasi oo helay fayraska cagaarshowga p h b v oo sameeyey baaritaanka ogaanshaha iyo tallaalka fayraska